bsm illaahi الرaxmaan الraxiim allahuma sali calaa sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ugu horeyntii waxaan salaan sharaf madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan kaloon salaan u dirayaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddiga doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba salaan kadib anigoo ah ugaas axmed abikar weli shirkeena jaraa-id ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo wuxuu ku saabsan yahay xubinta aan ku leenahay beelaha banaadiriga ee degta gobolka shabeellaha hoose ciidan xubintaas waxaa iska leh beelaha banaadiriga ee dega gobolka shabeellaha hoose hase ahaatee waxaasi khaldan looga qoray beel ka mid ah beelahaasi sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in aan xubintaasi si wada jir ah ugu wada tashadaan dhammaan beelahay khusayso isla markaasina aan lagu degdegin go-aankeeda qodobka labaad waxaan ka codsanaynaa golaha madasha wadatashiga soomaaliya guddiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay tixgeliyaan cabashadii horey aan ugu dirnay annagoo ah bahweynta beesha sheekhaal jasiira waayahay ugaas beesha sheekhaal jasiira ee hadda aada ii sheegtay in gobolka shabeellaha hoose ay degto aadna sheegtay in shir jaraa'id maanta baydhabo ay ku qabatay beesha sheekhaal jasiira xaggey degtaa horta sheekhaal jasiira waxay degtaa jasiira oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose beesha sheekhaal jasiira waxay degan tahay jasiira sagaal boqol iyo soddon iyo sagaal sano waa sagaal qarni soddon iyo sagaal sano ayay degan tahay wax yar aan kaaga sheego wax soo saarka beesha sheekhaal jasiira sheekhaal jasiira waxay soo saartaa kow waxay ay soo saartaa kalluumaysato ay kalluun ay soo saartaa labo waxay leedahay cusbada ugu fiican ee waddanka laga isticmaalay ilaa caalamka waxay soo saartaa jayga waxay soo saartaa dhagxaanta waxaa laga helaa ciidda maanyada ciidan xeebta ugu fiican ee dalxiis loo tago waa jasiira waxay leedahay beero ay leedahay oo mataqaanaa dadka meesha ku nool isticmaalo oo fashta waa beeraley waa kalluumaysato waa dad ahludiin ah waayahay ugaas cabashadiina intaa baydhabo imaadeen hadda baydhabaa joogtaan baydhabo intaa imaadeen cabashadiina mas-uulina u gudbiseen oo koonfur galbeed ka tirsan ma jirtaa oo aa hor fadhiisateen dhibaatadiina u sheegateen nacam way jirtaa waxaan u tagnay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan kaloon u tagnay guddiga doorashooyinka ee koonfur galbeed waxaan u tagnay guddiga khilaafaadka ee koonfur galbeed waxaan dacwadayna gaarsiinay qaramada midoobay makastay ciidan waxaan gaarsiinay ra-iisal wasaaraha ee soomaaliya ayaan gaarsiinay dacwadayna ilaa iyo hadda wayna socotaa waxyaabaha aad kala hadasheen ee aad ka doodaysaan aadna u baahan tihiin maxay tahay wallaahi waxaan u baahannahay xuquuqda dhulkayna ama dadkayna ama beeshayna aan leenahay xuquuqdeeda waayo dad aan xuquuq lahayn ayaa nalaga dhigay saas aan u doodowahaynaa xuquuqdaynana mid dhumi karta maanta ma aha waa mid soo jireen haddaan ka soo qabto dowladii maxamed siyaad bare laba kursi ayaan ku lahayn middii cabdikhaasin laba ayaan ku lahayn middaan dad aan jirin ayaanba noolaga dhigay waxaan u fahmay hadalkaaga in mudanayaasha baarlamaanka ee hadda lasoo xulayo beeshaada ee sheekhaal jasiira ee kuraastii xaqa ay u lahayd in aad ka weysan tihiin saasaan u fahmay hadalkaaga waa runtaa waa ka weysanahay xaqayna waayo xaqayna si kas haddaan u hadalnay ilaa shariifkii aan u tagnay ilaa maamulkii ilaa federaalka ilaa u n-ka haddaan gaarsiinay ilaa iyo hadda hadalkayaga ama dacwadaydii waxa waaye meel sax ay weli ma saarna Eh, shirkan jaraa-id maanta baydhaba ku qabateen eh, ma ahan shir eh, maanta keliya la qabtay horey shirar eh, aa u qabateen oo magaalada muqdisho ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ka dhacay ayaa jira marka eh, shirarkaasi kale ee muqdisho iyo shabeellaha hoose lagu qabtay maxaa ka soo baxay kan baydhabo markii laga reebo shirar dhowr ah ayaan qabanay sida eh, muqdisho jaziira oo shabeellaha hoose ah iyo kan baydhaboba oo maanta aan u fadhino waxaana ka soo baxay wax aad iyo aad nidayna oo u dhisayo raallineh aan ka nahay midda oo muqdisho waxay sababtay in aan u soo baxno aan imaano baydhabo baydhabo waxaan la kulanay shariifka madaxweynaha maamul goboleedka ayaan la kulunay aydan aad iyo aad ayuu noo soo dhoweeyey oona aan ka sugayno hadda oo rajo weynna aan ka leenahay in howlahayna la dardargeliyo waxaan la kulunay guddiga doorashooyinka guddiga xalinta khilaafaadka u n-ka inta aan la kulanay waa intaasi wax badan oo aad iyo aadna waa filinayna insha allahu rajadayna aad ayay u fiican tahay